assalaamu calaykum su-aalaha inta badan la isweydiiyo shatiga darawalnimada dadka oo idil laga soo bilaabo maarso labaatan iyo sideedeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka ilaa waqti xaadirkan aynu joogno waraaqaha ay ku qoran yihiin xogaha muhiimka ah ayaa shaqadooda socota waxaana loo cusbooneysiin doonaa hadba sida loogu baahdo tani talo sharciya ma aha maars toddobadeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda gudoomiyaha minnesota tim wallis waxa uu saxiixay laysinka darawalnimada dadka oo dhan la siiyo si uu sharci u noqdo sharcigu wuxuu dhaqangelayaa oktoobar koodeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda warqadan ay ku qoran tahay xogtan muhiimka ah waxa ay soo koobaysaa sharcigan cusub oo keliya dowrka booliiska ee soo socda waaxda badbaadada dadweynaha department of safety iyo la howlgalayaasheena ayaa diyaarin doona agabyo kale si ay kaaga caawiyaan inaad u diyaargarowdo inaad codsato laysinka darawalnimada si aad u hesho agabkii ugu dambeeyey fadlan booqo cinwaankan www ilcm org sida warqadan ku qoran xogaha muhiimka ah si looga dhigo mid si sahlan loo aqriyo waxaan tix raacaynaa laysinka darawalnimada laakiin kaararka aqoonsiga gobolka ayaa sidoo kale lagu heli karaa sida ku qoran sharcigan cusub u hogaansanaanta shatiga aan dhabta ahayn ee minnesota iyo shatiga dhabka ah yaa heli kara laysinka darawalnimada marka loo eego sharcigan cusub laga bilaabo oktoobar kowdeeda kow reer dhammaan reer minnesota waxay heli karaan laysinka darawalnimada iyadoon loo eegeyn xaaladooda socdaalka si loo helo laysinka darawalnimada codsadaha jira kow iyo labaatan ama ka weyn waxaa laga doonayaa shuruudahan aqoonsigiisa ama sharcigiisa imtixaanka aragga inuu ku baaso imtixaanka qoraalka iyo imtixaanka wadada wadidda baabuurka ee wadada inuu ku baaso codsadayaasha u dhexeeya lix iyo toban iyo ilaa kow iyo labaatan way kala duwan yihiin shuruudahooda codsadayaasha da-dooda u tahay lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban way ka duwan tahay shuruudaha codsadayaasha da-dooda tahay sideed iyo toban ilaa kow iyo labaatan waa maxay nooca laysinka darawalnimada lagu heli karo ee hoos imaanaya sharciga laysinka darawalnimada ee dadka oo dhan la siiyo laga bilaabo oktoobar kowdeeda dhammaan reer minnesota waxay xaq u yeelan doonaan laysinka darawalnimada ee heerka d ama xarafka da iyadoon loo eegeyn xaaladda socdaalka ma jiri doono calaamado ku qoran laysinka darawalnimada muujinaya jinsiyadda ama xaaladda socdaal waxaa jira labo laysin oo kale oo laga heli karo minnesota laysinka darawalnimada oo kuu ogolaanaya inaad gaariga kaxayn karto iyo laysinka kale ama i d stateka uu ku qoran yahay aqoonsigaaga ama sawirkaaga iyo magacaaga iyo informationkaaga codsaduhu siduu xaq si uu xaq ugu yeesho laysinka darawalnimada inuu helo wuxuu waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado caddeyn ah shaqsiyadiisa ama dokumendi iyo ama sharciyadiisa shatiga aqoonsiga ah ee minnesota maxaa dhici kara haddii aan doonayo shatiga aqoonsiga oo keliya ee aanan dooneynin kan darawalnimada qof kasta oo da- kasta ah waxa uu codsan karaa shatiga aqoonsiga ee minnesota oo ku yaala sawirkiisa laga bilaabo oktoobar kowdeeda qof kasta oo da- kasta ah ayaa codsan kara shatiga aqoonsiga ee minnesota iyadoon loo eegeyn xaaladiisa socdaal codsaduhu waa inuu buuxbuuxiyaa waraaqaha lagu codsanayo bixiyaa kharashka lagu sameynayo la yimaadaa waraaqihiisa aqoonsiga ah sida qofka shatiga darawalnimada dalbanaya oo kale laga bilaabo oktoobar kowdeeda dhammaan reer minnesota waxa ay xaq u yeelan doonaan shatiga aqoonsiga ee minnesota iyadoon loo eegeyn xaaladiisa socdaal ma ay jiri doonto calaamad u gaara oo muujinayso qofka xaaladiisa socdaal ama meesha uu ka yimid dokumendiya noocee ah ayaa laga doonayaa codsaduhu si uu u codsado laysinka darawalnimada kow ID-ga ku qoran aqoonsigiisa sawirkiisa iyo informationkiisa labo baasaboorka wadanka uu ka yimid ama uu kasoo jeedo saddex shahaadada dhalashada wadanka uu ka yimid ama wadanka uu kasoo jeedo afar shahaadada korsashada wadanka uu kasoo jeedo ama laga soo kafiishay ogeysiis xareynta socdaalka iyo ogolaanshaha qaarkood su-aal hadday igu adkaato inaan helo dukumiintiyada la iiga baahan yahay si aan u codsado shatiga darawalnimada maxaa ii bannaan oo xal ah jawaab sharcigan ma dhaqangelayo ilaa laga gaaro oktoobar kowdeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda tani waxay fursad kuu siinaysaa inaad uruuriso dukumiintiyada loo baahan yahay si aad u codsato si aada u codsato shatiga haddii aadan heli karin waxaa kuu bannaan inaad codsato shatiga darawalnimada adigoo u maraya wadada loo yaqaano nidaamka kala duwanaanshaha department of safety waxda badbaadada waxay ka shaqeyneysaa tafaasiisha hababka qaarkood waxayna soo dhigi doonaan macluumaadkan marka la gaaro oktoobar kowdeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda miyaan u baahanahay inaan keeno caddeynta jinsiyadda ama sharciga socdaalka si aan u helo laysinka darawalnimada heerka da laga bilaabo oktoobar kowdeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda codsadayaasha laysinka caadiga ah ee heerka da uma baahna inay bixiyaan caddeyn jinsiyadda ama heerka socdaalkooda si ay u helaan laysinka darwalnimada sida dhabta ah waaxda badbaadada looma ogola inay weydiiyaan codsadaha laysinka darwalnimada heerka da jinsiyadooda ama xaaladooda socdaal su-aal waxaan ahay qofaan haysan wax dukumeenti ah tusaale waxaan maraykan soo galay fiiso la-aan ama waxaan maraykan kusoo galay fiiso markay iga dhacdayna waan iskasii joogay miyaan heli karaa shatiga darawalnimada ee minnesota jawaab haa laga bilaabo oktoobar kowdeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda looma baahna inaad la timaado caddeynta xaaladaada socdaal taasi waxay qeyb ka tahay dalabka shatiga darawalnimada ee minnesota waxaad u baahan tahay inaad la timaado dukumentiga aqoonsiga ee loo baahan yahay eeg su-aasha lamber afar laakiin uma baahnid inaad hesho ama caddeyso xaaladaada socdaal si aada u hesho shatiga darawalnimada ee minnesota su-aal shatiga darawalnimo miyuu bixiyaa wax socdaal ah ama ogolaasho shaqo oo loogu talagalay qofka soo galootiga ee aan sharciga haysan jawaab maya heerka socdaalku waa arrin u taal sharciga federaalka shatiyada darawalka ee lagu soo saaray sharciga gobolka ma bixiyo heerka socdaalka ama ogolaasho shaqo waa maxay ilaalinta gaarka ah ee ku jirta sharciga laysinka darawalnimada dadka oo dhan la siiyo laga bilaabo oktoobar kowdeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaa jiri doona xadidaado adag oo ku imanaya awoodaha waaxda badbaadada si ay ula wadaagaan macluumaadka ka baxsan wakaalada ee ku saabsan qofka iyo laysinka darawalnimada heerka d marka hore waaxda badbaadada looma ogola inay cid la wadaagaan macluumaad kasta oo ku saabsan jinsiyadda qofka ama xaaladda socdaalka marka laga reebo xogayaha gobolka minnesota oo ay la wadaagi karaan xogtaada si loo horumariyo diiwaangelinta codbixiyayaasha marka labaad waaxda badbaadada looma ogola inay la wadaagaan wax macluumaad ah shakhsiyaadka dalbanaya ama loo ogolaaday laysinka darawalnimada wax macluumaad ah inay helaan amar maxkamadeed oo u ogolaanaya sidaa mooye midda saddexaad haddii waaxda badbaadada ay cid ka baxsan wakaalada ay la wadaagto wax macluumaadka shakhsiyaadka soo codsaday ama helay laysinka darawalnimada heerka da wakaalada helaysa ama doonaysa macluumaadka waa inay saxiixaan caddeyn inaysan macluumaadka i c e aysan cid kale la wadaagi doonin ama ayan u isticmaali doonin inay macluumaadka si ay u xoojiyaan sharciyada socdaalka su-aal haddii aan haystay social security ku meel gaar ah kadibna uu iga dhacay ama expire noqday miyaan ku qorayaa foomka aan buuxinayo ee aan ku codsanayo shatiga darawalnimo jawaab codsaduhu khasab kuma aha inuu haysto social security si uu u helo shatiga darawalnimo heerka da ama nooca gaarida yaryar lagu wado codsaduhu waxaa la weydiin doonaa ama foomka uu buuxinayo uu ku arki doonaa haddaad social security haysatid halkaa ku qor haddaadan haysanin halkaas saxiix doorashada waxaa iskale codsaduhu su-aal haddii aan haysto nambarka i t i n miyaan ku qori karaa foomka jawaab ha ku qorin nambarkaaga i t i n booska social security-ga codsiga shatiga darawalnimo ee la cusbooneysiiyey ayaa lagu weydiin karaa lambarka i t i n haddii lagu weydiiyo waa inaad bixisaa nambarka i t i n department of safety waaxda badbaadada waxay dib kasoo bandhigi doonaan macluumaad badan oo ku saabsan arintan su-aal xageen ka codsan karaa shatiga darawalnimo ma aniga ayay tahay inaan codsiga sameeyo jawaab minnesota drivers and vehicle waxay haysaa macluumaad ku saabsan goobta xafiiska uu ku yaalo jadwalka ama waqtiyada xafiiska uu furan yahay tijaabada ama imtixaanka la qaadayo kharashka lagu bixinayo shatiga codsiga darawalnimo si aad u hesho macluumaadkaasi oo dhan fadlan waxaad booqataa website-kan ah minnesota d n v waxaad ka buuxin kartaa nidaamka codsiga shaqsi ahaan goobta ama hay-adda d v s ama xafiisyada sida tooska oo la shaqeeya hay-adda d v s waxaad sidoo kale ka buuxin kartaa ururada bulshada ee la shaqeeya hay-adda d v s qeyb ka mid ah nidaamka codsiga sida tijaabada qoraalka ah hubi inaad buuxinayso codsigaaga oo aad kusoo gudbinayso hay-adda d v s ama ururada bulshada ee tooska oo la shaqeeya hay-adda d v s codsiga waa inuu soo gudbiyaa qofka codsanayo shatiga oo lama soo gudbin karo inta ka horeysa oktoobar kowdeeda labada kun iyo saddex iyo labaatanka su-aal maxaa dhacaya haddii aan ka qaatay shatiga darawalnimada gobol kale jawaab haddii aad ka qaadatay shatiga darawalnimada gobol kale ka hubi website-ka minnesota d v s jawaabtu waxay ku xiran tahay halka aad ka heshay shatiga inuu yahay mid weli shaqeynaya goorta aada codsanayso shatiga darawalnimada ee minnesota fadlan si toosa u weydii shaqaalaha d v s haddii aad qabto su-aal ku saabsan kadib markaad eegto boggooda internetka ama weydiiso qareenka ama looyarka soo galootiga haddii aad qabto su-aal ku saabsan inaad ku codsan karto shatiga darawalnimada ee minnesota dukumentiga aad ka wadato gobolka kale warqadan ay ku qoran tahay xogahan muhiimka ah ee i l c m ayaa hadda shaqadeeda socota ilaa marka laga soo bilaabo maars labaatan iyo sideedeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka ilaa hadda aynu joogno tani ma aha talo sharci ah